بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله النكرة والمعرفة باب النكرة والمعرفة وحوبا بها النكرة هي معرفة ده. الاسم اسمك darbaani waa laba nooc isimku laba nooc buu u qaybsamaa marka laga fiiriyo tankiirka iyo tacriifka darbaani marka uu ku leeyahay waa bixasabi tankiiri watacriif marka laga fiiriyo nakiranimo iyo macrifanimo marka laga fiiriyo waa laba qaybood alismu isimku bixasabi tankiiri watacriif darbaani waa laba nooc annakiratu mid ka mid ah waa nakirada axaduhumaa midkood labadaas nooc axaduhumaa axadu darbayni annakiratu waa nakirada wahiya nakiradu al slu ayada asal ah nakirada iyo macrifada ayada asal ah maxaa yeelay macrifo kasta nakiraday soo hoosgele isim kastaoo macrifo ah nakiradu hoos imaano markiisii hore nakiru ahaa inay saas tahayna waxaa ku fahmaya waxay yidhaahdeen marka cunugu uu dhasho waxaa leeyahay mawluud magac ma laha ama walad ama dakar ama unha waana waana nakiro markaas hore waa nakiro markaas kadibaa waxaa loo bixiyaa magac oo calam ayuu yeeshaa ama maxamed baa leeyahay ama gabar hadday tahay faatima macrifadu marka waa bacda annakira wannakiratu hiya alaslu nakiradu ayadaa hee asal ah sidoo kale macrifadu waxay u baahan tahay qariino ama qariinat altakalum ama qariinat alishaara ama qariinat assila ama qariinat dil adaa dil adaa oo al macarifaa loola jeedo qaraa-in bay u baahan tahay macrifadu lakin nakiradu qariino uma baahna midka muxtaajka ahna waa farac midka kayru muxtaajka ayuuna u baahan yahay marka kaas aan waxba u baahnayn ba asal ah annakiratu nakiradu wahiya alaslu ayada asal ah wahiya nakiradii wuu tacriifinaa marka wahiya nakiradu kullu smin waa isim kasta isimkaasoo shaa'icin ku faafsan fii jinsihi ay fii afraadi jinsihi jinsigiisa afraaddiisa ku faafsan fii jinsihi meesha uu ku leeyahay fii afraadi jinsihi waa in la dhaho jinsigiisa afraaddiisa caalamkan waxaa ku nool waa jinsi jinsi waa ajnaas mukhtalifa jinsiguna wuxuu ka kooban yahay afraad afraaddaas oo kuwa kale waxay uga duwan yihiin ayagu isku raacay libaaxyadu waa isku jinsi dhurwaagu waa hal jinsi farduhu waa isku jinsi eeyuhu waa isku hal jinsi geeduhu waa isku jinsi dhagaxaantu waa isku jinsi guryuhu waa isku jinsi raggu waa isku jinsi dumarku waa isku jinsi jinsi kastana wuxuu ka kooban yahay afraad afraaddaasoo tilmaamo ay wadaagaan leh kuwa kalena ay kaga duwan yihiin tusaale ahaan libaaxa waa isku hal jinsiyaan dhaanay afraad uu ka kooban yahay afraad waxaa ula jeednaa ashkhaas xabad xabad uu ka kooban yahay halka xabo libaaxa ah waa fardi ka mida jinsigaas mid kale haddaa aragtana waa fardi labaad mid saddexaad haddaa aragta waa fardi saddexaad afraaddaas tilmaamo ay wadaagaan oo dhurwaaga iyo dawacada iyo weerka ay kaga duwan yihin sooma jirto soo ma laha saas daraaddeeda marka isku jinsi u noqdeen libaax iyo dhurwaa isku jinsi ma noqon karaan maya maxaa u diidaayaan hadda waxay ku kala duwan yihiin laakiin labada libaax iyo saddexda libaax waa isku hal jinsi sababtoo a tilmaamo ay wadaagaan oo kuwa kale ay kaga duwan yihiinaa jirta halka xabo libaaxa marka waa fardun min hada aljinsi baa leedahay jinsigu marka waa koox koox kastana waxay ka kooban tahay shakhsiyaad afraad raggu waa isku jinsi hal jinsi waaye tilmaamo ay wadaagaan oo dumarka ay kaga duwan yihiin sooma jirto ha tilmaamo ay wadaagaan oo libaaxa iyo dhurua ay kaga duwan yihiin sooma jirto haa saas daraaddeed nin iyo qof dumar ah isku hal jinsi ma noqon kara ilaan tilmaamahay ku kala duwan yihiin hal jinsi ma wada geli karaan waa laba jinsi oo kala duwan jinsi kasta marka wuxuu ka kooban yahay afraad jinsiga ragga afraadda meeshaan fadhida mid kastoo ka mid a waa fardi ka mid ah aniga fardi ka mid ahaan ahay adiga fardi ka mid aa tahay adiga fardi ka mid a adigana fardi ka mid a adigana fardi adiga fardi adiga fardi adiga fardi mid kastoo ka mid a waa fardun min hada aljinsi intanada marka waxaan nahay afraad ka mid ah jinsigaas la yidhaahdo rag jinsu rijaal afraad ka mid ahaan nahay afraaddaas fardi kasta oo ka mid ah waxaa jira magac uu qaado karo oo lagu idlaaqi karo oo aan laga xigin oo fardi kale intuu soo boodo uusan dhihi karin war magacaas anaa iska leh oo xabadkuusan u garaaci karinaa jira isimkaasa waxaa la yidhahdaa nakira sida tusaale ahaan rajul rajul fardi kasta oo halkan fadhiya baa la dhihi karaa ilaan markiisi hore maxaa loo dejiyey kullu baaliqin dakarin min bani aadam soo looma dejinin marba hadduu baaliq yahay dakarna uu yahay insaanna uu yahay magacaas waa qaadan karaa loomana diidi karo marka waxaa leeyahay haadaa rajul wa haadaa rajul wa haadaa rajul wa haadaa rajul wa haadaa rajul wa haadaa rajul idan rajul waa maxay waa isim shaa'ic fii afraadi jinsihi jinsiga afraaddiisa waa ku faafsan yahay maxaa laga wadaa fardi kastoo ka mid waa lagu idlaaqi karaa laga wadaa saas ma fahamteen afraadda jinsiga fardi kastoo ka mid waa lagu idlaaqi karaa libaaxyada fardi kastoo ka mid a haadaa asad waa dhihi kartaa mise mid ka mid ahoo magaciisa gaar ahaan asad loo yidhaahdaa jira fardi ka mid a ayaga oo magaciisa asad gooni loo dhaho maa jira mise mid kastoo ka mid waa lagu idlaaqaa waa lagu idlaaqaa waxaa la mid ah imra'a waa isim nakira ah kullu baaliqa unhaa min bani aadam baa loo dejiyey waa lagu idlaaqi karaa marka mid ayaga ka mid ah oo aniga kaligaya imra'a la yidhaahdaa dhihi kartaa ma jirto waa lagu idlaaqi karaa kayrkeedna waa lagu idlaaqi karaa kutubtuna waa sidoo kale dhagxaantuna waa sidoo kale guryuhuna waa sidoo kale haadaa beyt wahaadaa beyt wahaadaa beyt wahaadaa beyt wahaadaa beyt shawaaricda waa sidoo kale haadaa shaaric wahaadaa shaaric wahaadaa shaaric waa nakiro sayaaraadka waa sidoo kale haadihi sayaara wahaadihi sayaara wahaadihi mid gaaro gaar ahaan sayaara loo yihahda maa jirta maya idan wuxuu ku yidhaahdee wahiya nakiradu kullu ismin waa isim kasta shaa'icin fii afraadi jinsihi jinsiga afraaddiisa ku faafsan yacnii fardi kasta lagu idlaaqi karo saasuu ka wadaa marka isim kastaoo noocaas oo tilmaantaas laga helo waxaa la yihahdaa nakira waxaa soo gelaa markaa sayaara kitaab qalam beyt rajul asad kalbun ximaar waxaasoo dhan waa soo hosgelayaan ilaan tilmaantaan sheegaynaa laga helay wahiya kullu smin shaa'icin fii jinsihi laa yakhtasu bihi isimkaasoo laa yakhtasu bihi asaga uusan gaar la ahayn waaxidun ay fardun waaxidun fardi gaar ah uusan gooni u lahayn duuna aakhara midka kalena uusan ka lahayn isimkaas nakirada ah afraadda fardi ka mida oo gaar u leh ma jiro oo kan kale ka xiga saasuu ka wadaa laa yakhtasu bihi isimkaas gaar lama aha waaxidun hal fardi duuna aakhara oo kan kale uu ka xigo ma jirto lama kale xigo ah laga wadaa laakiin waxaa jirta asmaa la kale xigo asmaada la kale xigo maxaa la yidhaahdaa al aclaam calamka qof kasta magacaaga laguma idlaaqi karo saas daraaddeed isagu marka nakira ma aha ee macaariftuu soo hoosgelaa wahiya kullu smin shaa'icin fii jinsi laa yakhtasu bihi waaxidun duuna aakhar ka rajulin wa farasin wa kitaab sida rajul iyo faras iyo kitaab oo kale mid kasta oo ka mida waxaan leenahay waa nakira liannahu shaa'icun fii afraadi jinsi maxaa yeelay jinsigiisa afraaddiisa ayuu ku faafsan yahay yacni waa lagu idlaaqi karaa alaga wa taqriibuhaa nakirada haddii la soo dhoweeyo wa taqriibuhaa nakirada haddii la soo dhoweeyo ila alfahmi fahamka haddii loo soo dhoweeyo waxay leeyihiin nuxaadu asmaada nakirada ahaa waxay u qaybsantaa laba qaybood qayb afraad fara badan leh iyo qayb hal fardi bis keliya leh hal fardi bisay leedahay qaybta afraadda fara badan leh maxaa ka mid ah rajulaa ka mid ah afraaddiisu meeqay gaarayaan caalamka balaayiin faras oo kale waa badan yihiin kitaab oo kale waa badan yihiin imra'a waa badan yihiin beyt waa badan yihiin madiina waa badan yihiin isim kastoo ka mid a afraad fara badan uu leeyahay laakiin waxaa jira isim nakiro ah oo afraad badan aan lahayn maxaa ka mid ah shamsun oo kale waa isim nakiro ah isimka nakirada waxaa la yidhi waa inuu afraaddiisa ku faafsan yahay afraadda mid kastoo ka mid ah shamsun lagu idlaaqi karaa aawe caalamka oo dhan ba hal xabbaa ka joogtee hal xaba keliyaha laga hayaah waxay yidhaahdeen carabtu markii hore markii shamsun ay dejinaayeen waxay takhayuleen inay dhici karto qoraxyadu inay badan yihiin waxay yidhahdeen waa wax dhici kara inkastoo hadda annagu aan hal qorax u jeedno laakiin waxaa dhici karta inay afraad fara badan ay yihiin saas daraaddeed shamsun waxaan u dejinaynaa wax kasta oo iftiima oo jurmigaas kulaylka leh ah oo subaxdiina halkaas ka soo baxa galabtiina xaggaas u dhaca aan u dejino shamsun lacalla haddii mid kale la helo ama mid saddexaad ama mid afraad mid shanaad haddii la helo si ay u noqdaan afraad fara badan oo jinsigaasee ka kooban laakiin halkaas xabaa laga hayaa marka waxaan leenahay nakiradaa waxay u qaybsantaa nakiro afraad fara badan leh iyo nakiro hal fardi leh laakiin carabtu ay ugu tala gashay haddii fardi kale la helo ama afraad kale la helo inay jinsiga ka wada midnoodaan inkastoo aan la helin si fiicanay marka u fikireen fikir wuxuu ahaa saalim ah haddii tusaale ahaan qoraxdaas isim calama ay ka dhigi lahaayeen wax alle waxa ay u jeedaan halka xabba ah dayaxana sidoo kale hal xabba ay ka dhigaan samada ay u jeedaan hal sama ay ka dhigaan ee hadhowdii cilmigu uu sheego kuwo kale inay jiraan see la yeeli lahaa tusaale ahaan samadan hadda cirka u muuqda haddii ay isim calama ay ka dhigaan oo magac ay u bixiyaan ee samo labaad iyo mid saddexaad mid afraad mid shanaad mid lixaad mid toddobaadaa jirta la yidhaahdo see la yeeli lahaa xaqiiq ahaanna waaba dhacdaba oo samooyinkii waa badan yihiinna waa toddobo soo ma aha carabtu marka halka samo ay u jeedaan keliya kuma xisaabtana waxay yidhahdeen waxaa dhici karta inay badan yihiin cilmigiina sidii u noqday haye see la yeelaa marka samaa-un aan dhahno waa isim nakira ah haye mid labaad mid saddexaad mid afraad mid shanaad mid shanaad haddii la helo hal jinsiha isku noqdeen jinsigaas mid kastoo ka mid ah haadihi samaa wa haadihi samaa wa haadihi samaa lagu idlaaqo waana sidii ay noqota marka wasadaqa dannuhum malahoodii marka waa rumoobeen laakiin qoraxda iyo dayaxa kuma rumoobin almuhim markaa nakiradu waxay leedahay laba qaybood isimka nakirada midna afraad fara badan uu leeyahay midna hal fardiya laga haya wa maca daalika haddana waxaa leeyahay waa hee waa nakiro wa taqriibuhaa ay taqriibu nakira nakirada haddii la soo dhoweey ila alfahmi fahamka loo soo dhoweey an yuqaala waa in la yidhaahdo annakiratu nakiradu kullu maa waa wax kasta salaxa u suubada duquulu alifi wallaami cali aliflam inay gasho tacriifka hore xoogaa waxaa dhici karta inuu ku jiro tacriif mantiqi aha inuu ku jiraa dhici karta hala soo dhoweeya marka waa culus yahay waa adag yahay wuxuu leeyahay kelimad kasta ama isim kasta oo almucarifa ah ay geli karto waxaa la yidhahdaa nakiro ashaas laakiin waa inay mucarifo noqoto asha wax tacriifina waa inay noqoto rajulun waxaan leenaha waa nakiro oo see lagu ogaado inuu nakiro yahay almucarifa ayaa geli karta oo waxaa la dhihi karaa alrajulu kitaabun waa nakiro oo see lagu ogaaday almucarifa baa geli kartaa oo waxaa la dhihi karaa alkitaabu madiinatun waa nakiro almadiinatu baa la dhihi karaa imra'atun waa nakiro almar'atu baa la dhihi karaa asadun waa nakiro alasadu baa la dhihi karaa laakiin al marka ay gasho kabacdi waa nakiro saasaa u fahmi asha mucarifada marka ay gasho kabacdi wuu nakiro yahay cidna kuma dhihin saasna ha u fahmin ee wuxuu ku leeyahay isimka nakirada waa isimka almucarifa ah ay geli karto laakiin almucarifa ah markay gasho kadib nakiro sii ahaan maayo markaas hadda macrifuu noqday wa taqriibuha ila alfahmi an yuqaal waa in la annakiratu kullu maa waa wax kasta isim kasta oo salaxa u suubada dukhuulu alif walaami calayhi alif ilaam in asaga gasho ka rajulin wa imra'atin wa thawbin sida rajul iyo imra iyo thawb waa nakiro oo maxaa dhacay ee waxaa la geli karaa alrajulu baa la dhihi karaa imra'atuna waxaa la dhihi karaa almar'atu thawbna waxaa la dhihi karaa athawbu aw maa ow kullu maa ama waa wax kasta waqaca dhaca mowqica maa shay meesha uu dhacaa dhaca yasluxu u suubada dukuulu alif walaami caleyh alif laam inay gasho wuxuuna soo yidhi nakiradu waa shay kasta oo almucarifa ay geli karto ama waxaa kale oo nakirada ka mid ah shay almucarifa aysan geli karin laakiin shay almucarifa ay geli karto booskeeda jooga nakiradu marka waa laba qaybood midna almucarifa a geli kartaa midna almucarifa a ma geli karto laakiin shay almucarifa ay geli karto booskeedii buu joogaa saas ma loo fahmay midka almucarifa ay geli karto waa rajul al waa la gelin karaa alrajul waa la dhihi karaa waxaa jirta laakiin nakiro almucarifa aysan geli karin maxaa ka mid a duu oo saaxib ah duu cilmin duu maalin midkaas maa sitaha ka mid ahaa duu macnaheedu waa maxay duu maalin marka la leeyahay saaxibu maalin nin xoola haysta hanti leh duudaas waa nakiro al ma la gelin karaa maya al duu ma la dhihi karaa maya oo hadda see nakiro ku noqotay almucarifa haddaysan geli karin waxay nakiro ku noqotay in kasta oo almucarifa aysan geli karin laakiin shay almucarifa ah aqbali kara oo ashaasi ay geli karto ayuu ku macno yahay oo ah saaxib marka duu maxay ku macno noqotay saaxib saaxibkaasoo al ay geli karto asaga ilaan assaaxibu baa la dhihi karaa aw kullu maa ama nakiradu waa wax kasta oo waqaca dhaca mowqica maa shay booskiis dhaca shaygaasoo yasluxu usuubada dukhuulu alif walaami caleyh alif laam inay asaga gasho shay alif iyo laam isaga ay geli karto booskiisii wixii jooga oo al aan aqbalayna nakiraday ka mid yihiin inkastoo al uusan aqbalayn laakiin shay al aqbali karaa ayuu booskiisii dhacay ka dii sida dii oo bimacnaa saaxib ah diidaasoo bimacnaa saaxib oo saaxib ku macno ah wallahu aclam halkaas ka joogo